bismillaahi raxmaan raxiim duur wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada qodobada wararka duurnimada inaysan karsan waxaa ugu waaweyn maxamuud ra wasaare xamse cabdibarre oo kulan la qaatay hogaamiyaha maamulka sisii qaatib uu ku sugan magaalada muqdisho midob oo sheegtay in lacag gaaraysa shan iyo toban milyan oo doolar u qoondeysay maalgelinta gurmadka fatahaadaha soomaaliya ciidanka xooga oo faahfaahin ka bixiya howlgal dagaalamayaasha al-shabaab looga saara deegaanka cidciidka gobolka shabeellaha dhexe soomaaliya oo lagu qabtay magaalada ankara ee caasimad dalka turkiga dibu dayactir ballaaran oo lagu sameynayo qaybihii dabaasha iyo baasidka ee tuulada ciyaaraha muqdisho baaqdi in taageero loo muujiyey shacabka reer falastiin ay duqeynta ba-an ay ku hayaan ciidamada israa'iil waxaa ugu waaweyn shacabka falastiin ku amartay in afartan waa afar iyo labaatan saac gudahood ay uga baxaan magaalada khaza
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
maqal wanaagsan duur wanaagsan dhegeystayaal maanta waa doornada jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay saddex-iyo tobanka bisha tobanaad sanadka laba kun saddex-iyo labaatan dhegeystayaal kusoo dhawaada warkii duureeradu dalsan oo faahfaahsan ugu horeyn aynu ku bilownay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud dariid wasaaraha xukuumadda ayaa kulan la qaatay hogaamiyaha maamulka sisii khaatuma madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo weelinayo ra-isul wasaaraha xukuumadda xamse cabdibare ayaa xarunta madaxtooyada fidla soomaaliya ku qaabilay hogaamiyaha maamulka sc khaatuma cabdiqaadir axmed fardiye madaxweynaha ayaa warbixin ku saabsan xaaladda guud ee deegaanada sc khaatuma ka dhageystay hogaamiye cabdiqaadir firdhiye isagoo la wadaagay madaxda heer federaal aragtida hiigsiga dadka deegaanadaasi iyo sidoo kale caqabadaha nololeed ee ka dhashay dagaaladii ka dhacay magaalada laascanood hogaamiye firdhiye ayaa sidoo kale waxauu madaxweynaha warbixin ka siiyay khasaaraha baaxadda leh ee dadka deegaanka kasoo gaaray dagaaladii ay kusoo qaaday magaalada laascanood ciidamada maamulka somalilan wuxuuna sheegay guddoomiyaha in khasaare lixaad leh uu gaarsiiyey magaalada islamarkaana uu haatan ka muuqdo burbur lixaad leh magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool oo ay ku habsadeen madaafiicii sidoo kale qoryo waaweyn oo ciidamada maamulka somalilan ay ku garaacayeen belihii lasoo dhaafay inkastoo markii dambe ciidamada deegaanka s c ay dagaalo safballaaran ay ku qaadeen ciidamada maamulkaas ay uga saareen magaalada laascanood iyo guud ahaan gobolka sool madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa tilmaamay in bulshada ku dhaqan deegaanada sc khaatuma maanta looga baahan yahay in ay xoogga saaraan sidii loo ilaalin lahaa nabadda wada noolaashaha bulsho iyo xasiloonida deegaanadaas si kastaba hogaamiyaha maamulka sc khaatuma cabdiqaadir axmed firdhiye ayaa maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada muqdisho ee caasimada dalka isagoona kulamo kala duwan kula qaadanaya mas-uuliyiinta dowladda federaalk soomaaliya gaarahaan xildhibaanada labada aqal leh ee kasoo jeeda deegaanada c iyo sidoo kale mas-uuliyiin kaloo ka tirsan dowladda isagoona kala hadlayay arrimaha ku aadan sidii wax loogu qaban lahaa xaalada baniaadinimo ee ka taagan deegaanada gobolka sool gaar ahaan magaalada laascanood oo ay dhibaato baahsan ay kasoo gaartay dagaaladii ka dhacay halkaas markana saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda federaalk soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgalkii dagaalamayaasha al-shabaab looga saaray deegaanka ictiidka saraakiisha hogaaminaysa howlgalkaas ayaa waxay sheegeen inay ku guuleysteen in godad oo ay ka qoteen dagaalamayaasha al-shabaab ay halkaasi ka saareen sida uu sheegay korneel cumar cabdiraxmaan oo la hadlay warbaahinta ku hadasha afka dowladda
iskale maanta ciidciidka nagu guuleeyey inaan ka saarna nimankii soomaaliya nabadda u diiday si gaara iyo si guud ahaanba waxaan ugu hambalyeynayaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ilaalo qaran ururka labayo tobnaad ka tirsan guuta afaraad iyo horintii sahanka taliyaha ciidanka dhulka oo wakhtigiisi geliyey asoo toddoba maalin magacaaban oo xafiiska la wareegin inuu meesha imaadin ugu mahad celinaynaa dhibaatada iyo culayska lagu haya markuu arkay dadka deegaanka iyo maxaa la yidhahdaa ciidankii oo meesha loo xil saaray oo culays badan la soo saaray dhammaan waxaa ugu mahad celinaya saraakiishii wakhtiga geliyey ilaahay waxaan ugu baryaynaa inta nooga shahiiday meeshaan ilaahay jannada siiyo intii dhaawacana ilaahay u caafiyo waa soo aragteen dhibaatada iyo meelaha nimanka niman fulayaala inay yihiin daliil uma baahno godadkay ku jireen waa aragteen niman geesiyaala yihiin juqaan sooma galeen waxaa maadaas iska leh ilaahay alxamdulilah ilaah maadaas iska leh taliya ciidanka dhulkana mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay taliya hambalyo maanta guul weyna la gaaray waxaana rajeynaa insha allahu tacaala nimanka inay cashar u noqon doonto labada maalmood iyo saddexdii maalmood howlgalka aan kula jirnay ee mar dambe ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay umabac dhigi doono meelay joogaan sababto maxaa yeele intaasoo gudood nimanka ku jiray niman oo la mida haddii ay geesiyaal yihiin banaankai soo istaagi lahayn in god isku qariyaan macnaheed waa niman fulayaal ah nimankii geesiyaasha ahay waqtigii ku bixiyey oo ku dhintay oo ku shahiiday iyo kuwa ku dhaawacmana ilahay waxaan ugu baryaa kuwa dhintana ilaahay inuu jannada gegeeyo kuwa ku dhaawacmana ilaahay inuu caafiyo cashirna waa u taho sababta maxaa yeele haddii godadkan laga bixiyey fulinimada meesha ay ka gaareen ilaahay maadaas iska leh dhammaan waa mahadsantihiin guud ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo dadka deegaanka oo ayunkan waqtigooda soo geliyey oo qoryahooda soo qaatay oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ka- garabkooda ka dagaalamaya waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala dhammaan inay ka dhammaan doonaan meelaha ay ku jiraan shabeellada dhexna waxaan rajayn doonaa mar dhow inta yarta ay ku harsan yihiin inta ka dhiman inay ka tilaabi doonaan inay fulayaal yihiin maanta ma isweydiinayn waa mahadsantihiin dhammaantihiin soomaaliya ha noolaato
si kastaba haatee saraakiisha dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxay hadalkooda intaasi kusii dareen ay sii wadi doonaan howlgalka lagula dagaalamaya dagaalamayaasha al-shabaab ee ka socda qeybo kamid ah gobolka shabeellaha dhexe qaramada midoobey ayaa sheegtay in lacag gaaraysa shan iyo toban milyan oo doolar u qoondeysay gurmadka fatahadaha soomaaliya sida warkan uu ku eegayo cabdinaasir alcadaala
qaramada midoobay ayaa shan iyo toban milyan oo doolarka mareykanka u qoondeysay inay uga qayb qaadato yareynta saamamka ro- waa saameynta roobabka elniino ee soomaaliya sida uu sheegay xafiiska qaramada midoobay ee isku xirka arrimaha bani-aadnimo gurmadka fatahadaha ayaa lagu bartilmaameedsan doonaa deegaanada halista ugu badan waa deegaanada halista ugu badan ee ka jirto ee hirshabeelle iyo sidoo kale jubbaland kuwaasi oo taariikh ahaan ay soo mareen saameynta ugu xun ee fatahadaha waxaana hadda la saadaalinayaa in tirada ugu badan ay halistu ka jirto fatahadaha webiyada ay ka dhici doonaan deegaanada ku dhow webiyada iyo sidoo kale badda waxaana sidoo kale sida laga soo xigtay hay-adda cunnada iyo sidoo kale beeraha ee qaramada midoobay in ka badan hal dhibici laba milyan oo qof oo ku nool dhulka webiyada ayaa halisa sare ugu jira fatahaadaha sidoo kale hal dhibici shan milyan oo hegtar oo dhul ah ayaa laga yaabaa in ay baabi'iyaan haddii roobabkaasi ay noqdaan sida loo saadaaliyey xafiiska bani-aadamnimada u qaabilsan qaramada midoobay ee u n oja ayaa waxaa sidoo kale ay sheegtay in ah, howlgala waa in een, howlgalayaasha bani-aadnimo ay si dhow ugula shaqeynayaan maamulada iyo sidoo kale heer qaranba iyagoo diyaar garowga iyo wax ka qabashada saameynta een, fatahadaha la filayo ay qeybtooda iyo doorkooda ay ka qaadan doonaan
mahsanid cabdaala shir looga hadlayo arrimaha xaaladda soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada ankara ee caasimada dalka turkiga shirkaas oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya shirka ayaa waxaa si gaar ah inta uu socday diiradda loogu saaray arrimaha soomaaliya waxaana magaalada ankara shirkaas ah, uu ahaa shirkii afraad ee soomaaliya iyo sidoo kale saaxiibada caalamka ah ee uga hadlaan arrimaha soomaaliya gaar ahaan mareykanka ingiriiska qatar turkiga iyo sidoo kale imaaraadka carabta kulanka ayaa diiradda lagu saaray intuu socday xaaladda soomaaliya gaar ahaan arrimaha amniga siyaasadda iyo arrimaha biniaadanimada iyo istaraatiijiyadaha lagu gaari dho karo nabadii xasilooni ka dhalata soomaaliya war-saxaabeed ka soo baxay la taliyaha amniga qaranka ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in shirkaas si weyn looga hadlay dhimista ciidamada admis iyo sidoo kale dagaala- dadaalada lagula dagaalamayo dagaalamayaasha al-shabaab iyadoona ay ka qayb galeen shirkaas xubno ka kala socday dalalka qatar imaaraadka carabta ingiriiska turkiga iyo mareykanka waxaana magaalada ankara lagu qabtay shirkaas uu noqonayaa shirkii afraad la taliyaha amniga qaranka ayaa sidoo kale ku naanucsaday sida ay muhiimadda uu kulankaas ugu leeyahay dowladda federaalk soomaaliya iyo saaxiibada caalamka ee taageera soomaaliya wasiiru dowlaha arrimaha dibadda qatar maxamed bin cabdi casiis bin saalax ayaa hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay in soomaaliya la taageero sidii loo aqoonsan lahaa dadaalada ay dowladda ugu jirto wax ka qabashada arrimaha ammaanka waxa uu sidoo kale sheegay in dowladda qatar ay diyaar u tahay inay taageerto qorshe kaste oo wadaxaajood ah oo lagu horumarinayo amniga iyo xasiloonida soomaaliya sheekha shabtuu bin hayaan wasiir dowlaha arrimaha dibadda imaaraadka carabta ayaa mar kale ku celiyay in soomaaliya ay ka go-an tahay in ay ka taag waa in ay ka go-an tahay inay soomaaliya ka taageeraan arrimaha amniga horumarinta dhaqaalaha iyo siyaasadda dib u dactir ballaaran ayaa lagu sameynayaa qeybihii dabaasha iyo basketboolka ee tuulada ciyaaraha ee magaalada muqdisho sida warkan uu ku egayo wareega cabdisaxiir kacas
waxaa maanta la soo gabagabeeyey wejiga koowaad ee dib u dayactirka iyo liba nadiifinta garoomada muqdisho gaar ahaan qeybaha koleyga dabaasha kubadda gacanta iyadoona ay howshan ay iska kaashanayaan wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya iyo maamulada xiriirada ciyaaraha agaasimaha waaxda garoomada cabdulaahi cabdi maxamed ayaa ugu horeyntii faahfaahiyey howlahan iyo weliba muddooyinkii ay soo wadeen labaad farxad ayay noo tahay inaan joogno stadium muqdisho een, oo aan soo gebagabeyneyno ololo weyn oo nadaafadeed oo ka socda tuula- tuulada ciyaaraha dalka khaasatan een, xiriirada kala duwan ay sameynayeen dabaasha xiriirka kubadda gacanta xiriirka kubadda kolayga waxaa farxad noo ah maanta in shaqaalihii wasaaradda een, xiriiradii kala duwanaay bahdii isboortiska dhammaan ay garoonka joogaan kana qayb qaadanayaan inay soo inaan soo gebagabeyno een, wejigii koowaad ee ololaha nadaafadda waxaa kaloo farxad noo ah maanta inaan haddana dah furayno in aan bilaawno wejigii xigay oo ah sidii aan ugu diyaar garoobi lahayn in garoommadan lagu ciyaaro kubadihii xiriiradii loogu talagalana ay shaqadooda ay qabsadaan war badan maanta meeshaan uma aansan- uma aanaan soo istaagin keliya waxaan rabnaa inaan idin ogeysiino saxaafadda la wadaagno inaan maanta soo gebagabeyneyno wejigii koowaad ee ololaha nadaafadda qaar ka mid ah guddoomiyaasha ciyaaraha noocyadooda kala duwan ayaa iyaguna goobta ka hadlay Een, waxaa jirta een, saddex wiig ayaa laga soo nadiifinayay meeshan oo shaqo fiican ka socotay iyadoo aysan u kala harin wasaaradda iyo xiriirada intaba ay u wada dhan yihiin iyo saxaafaddaba marka waxaa mahad iskale ilaahay- ilaahigii weyne waaxidka ahaa suukaana keena halkan oo noo suurtageliya dib inaan u soo hagaajisanno garoonkeenni sharafta noo lahaa oo xusuusta noo lahaa inaan dib u hagaajisanno oo aan bilowno mar kale inaan shaqadiisii aan dib u soo celinno faystu wuxuu noqon doonaa haddii ilaahid insha allah tacaala in garoomada inta dhima la dhammaystiro rinji la saaro la shamiindeeyo gorisha la hagaajiyo tartamo lagu qabto waxaan aad iyo aad u faraxsannahay inay maanta iyo shalay kala duwan tahay maantana aad soo aragtay inuu ka fiican yahay shid- marka imaarsi uu yahay garoomadana maanta u harta keliya in in maxaa la in goolal iyo maay loo sameeyey maxaa la yidhahda iyo shamiindo kabacdi tartan lagu qabto wasaaradda waxaan uga mahad celinaynaa sida sharafta leh ay qayb ugu qaadatay in dib loo soo celiyo garoomadii waaweynaay ee kubadda koleyga kubadda gacanta kubadda laliska lagu ciyaari jiray waxaa runtii farxad ah garoonkan dadan garoonkan wuxuu ahaa garoonnada caalamiga ah marka waxaan rabaa in lagu soo celiyo wejigiisii hore oo loo oqoyn jiray tuulada ciyaaraha oo isku xiran marka insha allahu tacaalaa xilliga dambe la imaanayo waxaa la rabaa ayadoo biyihii dabaashana lagu dabaalanayo hamboolkiiyo oo suranoo lagu cayaarayo eh, basketkiioo sidiisa ah vooligii eh, wixii oo dhan in cayaarihii dib u soo noqdaan ayaan rajaynaynaa Eh, dhammaan xiriirada waxaan ugu mahad celinaynaa siday ugu diyaar garoobeen inay gacanta ku qabsadaan eh, nin walbaba meeshii uu xaqa u lahaa cabdifataax min warbaahinta dalsan muqdisho
aada ayuu mahadsan yahay waryahayga cabdifataax ilkacase maamulka somalilan ayaa waxa ay ku baaqeen in taageero loo muujiyo shacabka reer falastiin wasaaradda diinta iyo qaafta maamulka somalilan ayaa warqad ay soo saartay waxa ay imaamyada masaajida fartay in khudbadda jimcaha maanta loogu duceeyo islamarkaana loogu taageero shacabka reer falastiin waxay sheegeen in shacabkaasi ay ugu duceynayaan in alle uu ka dulqaado dhibaatada isugu jirta dhimashada iyo sidoo kale dhaawaca ay wajahayaan iyo sidoo kale duqeymaha ba-an ee aan kala sooc lahayn ee ciidamada yuhuudda ay ku hayaan qeybo ka mid ah khaza waxaana wasaaraddu ay sheegtay inay muhiim tahay in ah, loo duceeyo shacabka reer falastiin ay dhibaatada haatan ka wajahayaan ciidamada yuhuudda oo duqeymo ba-an ay kusii hayaan si kastaba masaajida ku yaala magaalada waa deegaanada maamulka somalilan ayaa maanta khudbadda salaada jimcaha waxaa looga hadlay dhibaatada ka taagan dalka falastiin waa gaar ahaan marinka khaza iyadoona shacabka laga darbaday oo ay maamulka gaar ahaan wasaaradda awqaafta arrimaha diinta ay ka darbatay inay duceeyaan dadkaas reer falastiin halka warkaasa kala socotaan warraadii darse magaalada muqdisho markana wararka dibadda haddii qodobka ugu weynaa neegrana waxa uu noqonayaa israa'iil waxay shacabka falastiiniyiinta ku amartay in afar iyo labaatan saac gudahooda ay uga baxaan magaalada khaza militariga israa'iil ayaa jimcaha maanta ugu baaqay dhammaan muwaadiniinta m- ku nool magaalada khaza oo gaaraya in ka badan hal milyan inay afar iyo labaatan saac gudahood ugu guuraan magaaladaasi islamarkaana ay aadaan koonfurta xili ay taangiyo soo dhoobtay meer urow marinka khaza tallaabadan ayaa imaaneysa iyadoo ciidamada israa'iil ay isku diyaarinayaan howlgal dhanka dhulka ah oo ay ku qabsadaan magaalada milatariga israa'iil ayaa sheegay in ay ka howlgari doonaan magaalada khaza maalmaha soo socda waa sida ay hadalka udhigeen islamarkaana shacabka ay awoodi doonaan in ay magaaladaasi kusoo laabtaan marka ay la wareegaan bayaan uu soo saaray barta elis horen loo oran jiray twitter oo kusoo qoray afyeenka ciidamada israel ayaa waxa uu ku baaqay in dhammaan dadka rayidka ah laga saaro magaalada khaza iyo sidoo kale guryahooda si ay uga badbaadaan duqeymaha iyo sidoo kale madaafeeda ay ciidamada yahuudiga ku garaacayaan halkaas guud ahaan warkii duhuur ee aad darsan ka dhegeysaneyseen duhurnimadan maanta oo jimcaha wanaaginta
wararka adla haysaa hubsiima uhelidoodii hufnaan talinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel